dhakhaatiirtan oo ka socotay isbitaalka takhasusiga ee faaruuq ayaa kaamka bardaale oo ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ka sameeyey adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo daweyn waxyaabaha laga baarayay bukaanada ayaa waxaa ka mid ah cudurrada ka dhasha biyaha sida malaariyada jadeecada daacuunka iyo kuwo kale doctor cabdiqani ibraahim xuseen maamulaha guud ee isbitaalka takhasusiga ee faaruuq ayaa ka warbixiyey adeegyada kaamka ay ka sameeyeen baaritaano badan oo sameyn saaka waxaan qaabilnay ilaa iyo boqol iyo soddon bukaanan qaabilnay oon u sameyna baaritaano iyo daaweyn lacaglaan ah oo contribution annaga jeebkeena waxaan kasoo gadnay waxaan isbitaalladeena kasoo qaadnay ay ka mid yihiin khaasatan annaga tiimkan hadda waxaan ka soconnaa isbitaalka faaruuq sbaalis hosbitaal saaka tiro badanoo boqol iyo dhowrkaasaan qaabilnay alxamdulilah marka culeysyo badan way iska jiraan malaariya kale waxyaalka dadka ay ka cabanayan ay kamid tahay oo kanaacadiya zaa'id oo cunayso qunfacaa jiro intaas waxaa dheer shubanaa jiro shuban biyahooda hadda bilowday marka alxamdulilah marka wixii karaamkeena waa soo goysiin waa daaweynay waayahay ujeedka aad u samayseen baaritaanadan iyo daawooyinkan bilaashka aad u siinaysaan bulshadan danyarta ee ku nool kaam ku yaala magaalada beledweyne maxay tahay ujeedkaas walaahi dadka waa iska dad oo danyar oo buushu degan waa dareemi kartaa xilliga hadda la joogo fatahaadihii dadka way saameeyeen kii waxaad haystay iyo kaan wax haysan isku mid ay noqdeen khaasatan dadkii dad sii nugul waayo dadka buushdan waa dareemi kartaa intaas waxaa dheer dadkii awal shaqay haysteen magaalada wa ka shaqaysanayeen shaqooyinka way issoo xirxireen marka dadkii maadaama dadka ugu nugul eeyihiin annaga dadkan u damqanaynaa bulshadeena waaye in annaga contribution aan sameyno oo lacag aan aruurino oo daaweyn aan soo gadno oo si volunteer aan ku shaqeyno annaga isxilqaan badan aan sameyno taas annagaa go-aansanay daawooyinka aan bixinay waxa ugu badan marka ay ka cabanayeen dadka waxaa waaye shuumbiyoodkaasoo hadda soo kordhay iyo malaariya iyo qonfaca fara badanaa jiro hirgabaa jiro burkeeta ilmaha qaar ay haysaa dadka qaar aneemiya hayso oo dadkii maadaama oo biibaxay waa iska jiraan dadka iska daala yihiin marka markaan qiimeynta aan sameynay kadib aan wixii annaga contribution aan sameyn lacagaan isku darnay aan shirkadaha magaaladan kasoo adeegan aan daawo kasoo gadnay marka daawooyinka aan bixina marka daawadaas malaariyada daawada shubanka daawooyinkaas ama qunfaca sharoobooyin ama maqalajaal ah adaan intaas daawooyinka ugu badan skin disease oo kale biyihii ka dilaacay cudurada maqaar ku dhaca daawooyinka marka hore qiimeyn markaan sameynay oo kaamamka aan tagnay oo xanuunada aan ogaanay kadib aan marka daawada aan soo gadnay taasaan ku bixinaa qaar ka mid ah bulshada loo sameeyey adeegyada caafimaad ayaa u mahad celiyey doctor cabdiqani magaciisa kore cabdi ibraahim doctor cabdiqani oo berinuu soo booqda xarunta aan degannahay bardaalo oo daawo kala duwan oo kala nuucnuucna sii oo bahle oo malaarile oo hadaa aragtid gaasle waa intaas ugu mahad celiynaa walaalkayn oo intaas noo soo booqday oo intaas noo soo maray ma haddaas ilaahay u sugan tahay inta ka sokow asaa ugu mahad celinaynaa maxaa dhakhaatiirta ku nool gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne oo u horeeya toor cabdiqani maxaad ka codsanaysaa
daawow iyo wax kasta iyo caafimaadkayna iyo haddaa aragtid dhibaatada kaamka hayso inas nala xiriiro oos wax kasta noo qabto oos daawona siiyo aan ka codsanaynaa oo magacii waxaa la abaaji aadan qaada nuur waxaa ku sumannahay kaamka bardaale daawona kana baaritaanu naga qaaday waxaa ka mid ah calool xanuun iyo malaariya daawooyinka idinla siiyey maxaa ka mid ah qadhajiwin iyo sharoobooyin waaxa nala siiyey dad iska qandhaysanoo iska tabaalacaysanaan ahayn biyo iska dhex joogo daawouna siiyey khayr allaha siiyo si toos ahoo wax noo siiyey waayahay baahiyaha ugu badan hadda aa qabtaan dhanka caafimaadka maxaa ka mid ah malaariyaan hayso ilmaha yeerka shuban biyooda ahaayo waaba u jeedin rafaadka meesha yaallo daawo ma haysanin isaga kahor maanta kahor waxba nalama keenin waxba nalama siinin baahi tara badanna waa jirtaa teendhooyinaa u baahannahay waxaan cunnaa u baahannahay wax kasta waa u baahannahay meel kasta inagala caawiyo waa rabnaa kaamka bardaale ayaa waxaa ku nool qoysas isugu jira danyar agoon iyo kuwa kasoo barakacay fatahaadda webiga shabeelle kuwaasi oo qabo baahiyo dhanka caafimaadka ah